waa tahay khiyaarta hawada nagala soconaysaayo kulanti wanaagsan idilkiiba meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan halkaad nagala soconaysaan waa shabakada wararka cegaag dot com shabakada wararka cegaag dot com ayaa waraysi khaasa la yeelatay wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee puntland injineer maxamed faarax aadan oo hogaaminayay wafti dhawaan soo gaaray gobolka cayn waftigaas oo u yimid dhexdhexaadintii shaqadii dhawaan ka dhacday deegaanka kalshale shabakada wararka cegaag dot com ayaa wasiirka weydiisay ugu horeyn ujeedada safarkooda ay ku yimaadeen gobolka cayn iyo weliba waxyaabaha u qabsamay ilaa iminka intii ay ku joogeen booqashada deegaanka buuhoodle wasiir kusoo dhawow ceeg dadkam
bismillah horta waftigeygu dee u balladnaado golaha xukuumadda golaha baarlamaanka iyo golaha dhaqanka waa isugu jiray waad arkeysaa waftigu inuu ahmiyad weyn meesha ku marayo misajka dawladda puntland baanu wadnayo in nabadda wax badan laga qabto dadka nabadda ka shaqeynaya dhaqanka lagala shaqeeyo unbay ahmiyadeedu ahayd waxaanu kala soconay inaanu taageerno heshiisyada insha allahu tacaala la gaadho inaanu taageerno waxaanu kala soconay bal xaalada dadka iyo dalka inaanu iyadana eegno oo dee dadka iyaga baanu soo booqanay waxaanoo raacday oo kale de inaanu dadka utacsiyeyno oo dhimasho iyo dhaawacdo dadka way soo gaadheen waa loo waa loo waa loo geystay iyagana iyagana inaanu tacsiyeyno waxaan isleeyahay intaanu dalka joognana de wax badan baanu qabanay marka arrimahaydu saasay ahayn dad badan baa caawa kaa dhegeysanaya shabakada wararka ceeb dotcom maxaad qabateen oo aada is leedahay ko iyo laba ama muuqdaba xaggeyse ay ku sugan yihiin haatan ergooyinkii dhinaca puntland ka socday gaar ahaan ismada iyo salaadiintiiba horta anagu haddii aanu nimid markii aanu nimidba isimada dhaqanka iyo waxgaradka iyo culamaada diinka iyo aqoon-yahanadaba waa la shiray guud ahaanna waa la shiray gaargaarna waanu la shirnay waxaanu u gudbinay messagekii aanu ka wadnay dawladda puntland gaar ahaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka fariintaas oo ahayd in nabadda la taageero in gobolka cayn dadka ku nooli ay nabadda qaataan waayo nabaddu waa qaali messageka markaanu gudbinay waad ogeydo gobasha waxaa dhigay ardaagan reer cayneed baa gobasha dhigay culeyskeeduna fuulay taana waanu taageernay wax weyn baanuna kaga biirinay sidii gobashu ay uga qurux badan u noqon lahayd oo laysugu yimaado waayo waad garanaysaa mar haddii dhaqan isu imanayo de meesha waa la qurxiyaa qurxinta waanu ka qayb qaadanay kharashkana anigu waxaan isleeyahay wax badan kamaydan geysan laakiin haddana waajibaadkii naga saaraataa lafteeda waanu maray dadkii dhaawacmay ka qayb qaadanay qabanqabada kharashkana waanu ka qayb qaadanay dadkii dhaawac ahaa laftooda wixii meeshaanu kusoo gaadhnay kuwii darnaa isbitaaladaanu diray marka waxaan isleeyahay taageero weyn oo heer magaranaysa dawladda aada geysatay
wasiir haddaan su-aal kale kuweydiiyo waxaad sheegteen aad ka qayb qaadateen dhaqaalihii shirka uu ku baxayay oo aada odayaasha buuhood la kulanteen isimadii ka socday dhinaca puntland waxay ku sugan yihiin iyana goobta ilaa iyo iminka sidoo shirka uu socdo maxaa idinka dhamaya uxiriiraasi ma la yeelateen sideesay u aragtaan ka maamul ahaan maadaama uu goobtii siyaasiyiinta laga mamnuucayso hab habsama socod shirkaas soo aragtaan wasiir sameey socodka shirku wuu quruxsan yahay ilaa hadeerna sidii loogu talagalay buu u soconayaa isimadana dee qaarkood way soo hoydaan oo habeenkii guryahooda qaar baa yimaada waa iswareysanaa infact ilaa hadeerna qaar ay ku qanacsan yihiin bay hawsha u socotaa waxaanad moodaa labada erge ee nabada ka shaqeynaya ee puntland iyo somaliland ka yimid labaduba inay ahmiyad weyn siinayaan sidii ay labada ardaa meesha wax ku kala gaadheen isugu soo dhaweyn lahaayeen waxaana isleeyahay arrinta culeyskeeda iyo meeshay marayso berita un markay dooda bilaabanto unba wax laga sheegi karayo haddaan la yidhaah mudan wasiir waxaa lagu daabacay qaar kamid a warbaahinta ama deegaankaba la sadhex maraya in odayaashu ay idin diideen islamarkaana maamulkiina puntland iyo waftigiina buuholeymiba aada baanad ula dhaqaaqdeen inaad furfurtaan odayaasha eedeynta intaa leg maxaad kaga jawaabsaa wasiir
de horta soomaalidu waxay tidhaahdaa qoona laqadabadiisu ka warqabaa waxaa laga yaabaa mahmaahda inaan dadkao dhan aada u wada aqoon midho waaweyn oo maroodigu cunaa jira oo liqo xayawaanka kale o dhan way qabtaan laakin maroodigu wuu isdhaafiyaa hadhow marka waxaan leeyahay ninkii arrintan dhibaato ka geysta isagun bay kusoo noqonaysaa waayo gurigu waa gurigeyagii dadkuna labada dhinacba waa dadkayagii waxaan isleeyahay arrintaa gacan weyn baad ka geysateen xagga nabadda waxaan isleeyahay warbaahinaha qaarkood oo aan ka magacaabi karo sida jidbaal oo kale iyo xargega iyo waxaan isleeyahay waxay ku caanbaxeen inaanay marin shuruucda saxaafadda iyo mediaha ay leedahay inaanay marin inay dad gaara magacaabaan hadda waad aragtay labada website waxa ku qoran waad arkaysaa oo dee naynaaso iyo magacyo anigu hadda aan isleeyahay dee farax faruur baa la yidhahdaayo aabahii baa la odhan jiray wuuna qosli jiray marka la yidhahdo kufaani jiray aniguna qofka ina farax faruur hadda igu yidhaahda waxaan ogahay qof indigenous aho aniga iyo ehelkaygiiba garanaya inuu yahay laakiin waxaad moodaa dee saxaafadda inaanayo qofka naynaastiisa iyo saas yahay iyo saas yahay iyo canley iyo carley iyo website-adan qaabka la dhaqmaya waxaa moodaa qaab saxaafadda ee ka baxsan waxaan odhan lahaa war bal kusoo noqda sharo haddii kale de dadku ina dhexisa jabayaaba wa waaga dambe waxaa soo baxaysa wanida ku inaad furtaan dee dadka kale furi waayeen baad kusoo dhici doontaan mararka ugu dambeeya haddaydan qaabkana iminka u dhaqmaysaan aydan wax ka bedel marar marar badan talada waa bixiyey wasiir dad badan baa kaa dhegeysanaya shabakada wararka ceel dotcom gudaha iyo dibadaba way joogaan haddii aan usoo noqono dhinaca nabadeynta an ka gudubno muxuu yahay qorshaha dawladda puntland ee ku wajahan gobolka cayn oo kamid ah gobolada puntland
horta gobolka remote area buu ku yaalaa sidaa daraadeed dawladdu had iyo goor gacan aanay ufidin gobolada kale bay had iyo goor markii ama wax yimaadaan hadday abaaraha noqoto hadday noqoto dhibaadaha kala gaadho arbaayada ee dhulka wada degan hadday noqoto dhibaatooyinka kale ee soo gaadha ee xuduudaha kasoo gudba dawladda markiiba gacan aanay gobolada kale ufidin bay markiiba bixisaa waad ogtahay gobolada dhowr kamida qabaylaha wax kala gaadheen dawladda waxaad moodaa ahmiyadda ay gobolkan cayn markasta siiso inaanay gobolada kale dadka wax kala gaadhaan aanay siin taasina waa sida loo danaynayo dadka gobolka cayn joogo had iyo goor aad moodo inay meel fog joogaan oo xuduudo dhaadheer iyo maamilo kala du kala duwan oo ay xabla leeyihiin iyo ayleyihin anigu waan ku amaanaya dawladda puntland gacanta had iyo goor ay la gaadho gobolkan cayn waxaana isleeyahay hadii ilahay ka dhigo haddii sanadka cusubi dhasho waxaa bilaabmi doona hay-adihii caalamiga ahaado ay kamid tahay hay-adan bal hadda qaabilsan barakaca dalka gudihiisa ay dbiyada iyo waxaas qaabilsan kuwa qaxootiyada qaabilsan kuwa biyaha qaabilsan kuwa tacliinta qaabilsan oan mar hore keenay oo assessmentkoodii la maqlo dhawaan insha allahu tacaala iyakuna waa iman doonaan haddana gobolku wuxuu ku jiraa xilli jilaalaho de waxaan isleeyahay gacanta dawladda way ubaahan yihiin waxaa noogu baaqayaa saaciddii arrimaha wax ka geysanaysa hay-adaha caalamiga iyo jaaliyadaha iyo diaspora iyo de waxaan leeyahay war ma garanaysaa ayaynan cid kalena wax ka sugina inaga lafteena ina iscaawino oo aynu dalkeena iyo dadkeenaba wax la soo gaadhno wasiir maxaad istaabaa la soo koobay dhinaca waxay dhinaca waxbarashada caafimaadka arrimaha bulshada oo kale dawladdu cisbitaalada oo kale maxaad isleedahay waad ka qabateen ama idinku qorshan si qabataan arrimaha bulshada aas-aasiga u ah haddaan caafimaad ka bilaabo isbitaalka buuhoodlo xidhnaa waana furay waxaanu keenay safarka hore aanu anagu imanaynay laba hal san iyo bardhawa ah infact haddana waxaa laisgaraysan oo isduwaha caafimaadku dhawaan gudbiyey bal waxa ka dhiman magaranaysaa magaranaysaa wixii ka dhiman caafimaadka wuu gudbiyey xagga waxbarashada haddaan usoo noqdo shan iyo toban macalin oo macalimiinta secondaryada ah baa hadda labadan sano ee dawladda shaqeynaysay lagu kordhiyey xagga biyaha haddaan usoo noqdo ceelkii hore ee magaaladan buuhoodla ku yaalay wax weyn baa hay-adda unicef ay ka qabatay iyadoo amarka ka qaadanaysay markastaba dawladda puntland bamkii baa la bedelay tuubooyinka oo dhan baa la bedelay motoor kale oo cusub oo lixdan k f iyo kii hore ka weyn oo spera baa la keenay waayo marka motoorkaasi hadi goor wax noqdo ceelku waa jab waa jabnaan jiray motoorkan labaad oo hadda biyo keenay oo baydkii hadda la gelinayana dawladdu gacan weyn bay iyadana ka geysatay waana ka geysan doontaa haddana waxaa bibelineka noogu jira kii saddexaad inaanu fankiisii magaranaysaa soo saarno
wasiir waxaad ku sugan tahay buoodle ka hor intaadan imaan waxaa soo baxayay warar s kasoo baxaya inay ku diidan yihiin inaad timaadaan buuhoodle adigay waftigaad hogaaminaysaan arrimahaasay wartay dad badan isweydiinayo gobolkiina waa timaadeen waxweyne ma soo gaadhay balse arrimaha kasoo baxay qaar kamid a iyagu hadda magacooda saxaafadda laga shaacan weliyay ama ay leeyihiin gobolkan awood ku leenahay oo waanu haysanaa maxaad is leedahay wasiir aad ka hadli kartaa
iyo horta war xun oo laguwaa digdigta waan maqlayay laakin habeenkiiaanu magaalada soo galaba saxaafadaanu la hadlay weliba qeybtan caalamiga ah ee v o a baanu u sheegnay inaanu soo galnay gobolkan waxaa gacanta ku haya dawladda puntland iyo iyo ciidamadeeda oo gacan ka helaya dhaqanka dhalinyarada isimada aqoon-yahanada culamaa udiinka had iyo goorna waad garanaysaa oo gobolkani wuxuu ku caanbaxay nabadda waxa waa dhahayaan inta bani aadam nool yahay laakiin gobolkani wuxuu caan ku yahay wuxuu markay dhahaan in intaa lagu xakameeyo arrintaa aad weydiisana waxaan kaga jawaabi lahaa gobolkan cayn sida magaciisa ka muuqata waa gobol dawladda puntland ka tirsan ciidanaysa ammaankaana gacanta ku haya inta badan marka ay iyagu s c weyaan ay fagareesha ka hadlayaan waxay sheegtaan in puntland ay tahay garowe boosaas inta laamiga ma- mara balse buu hoodlay inta maamulka ay ku she halka udhigeen madaxweyne farol oosan ka arimin maxaad eedeyntaa kaga soo jawaabisaa adigu soo koobayo iyo arrimahaas ay sheegasaha sheeganaya deegaanka
wallahi anigu waxaan odhan lahaa de saxaafada nimanka shaqaysa qof waliba access buu helayaa inuu waraysi siiyo laakin dadka markhaati furaya dadweynaha ayaa markhaati ka s s c howlqabadkeeda waxaana isleeyahay dadaalkii iyo s c degmooyin cusubun baa lagu sii qabsaday odhan lahaa waxyaalaha kale ee aan isleeyahay hadda way qabteen dhalinyaro yaryar oo badankooda caananoogyaah oo iyo kana welwal lagu qabtay oo xabsiyada hadda mandheero ku jira taana way waxaan kaloo anigu isleeyahay wallahi de gobolka dhib weyna waa loo geystay oo saddexdaa magaala aada sheegayso beyn badanna magaaladan buuhoda khaasatan waa loo geystay oo de waxaaban isleeyahay ganacsigii yaryaraar oo dhanba wixii hadda magaranaysa ay meesha yaallay de horaa loosii qaatay baan anigu isleeyahay marka de bal wax la tara daayo waxaan isleeyahay lagooyo unba dhulka laga ayaxtagayeelna reeb baan odhan lahaa
wasiir ugu dambeyntii adoo ka faaidaysanaya fursadan ay ku siisay shabakada wararka ceeb dotcom maxaad fariin oo dirasa maxaase jecesha inaad ka hadasho ugu dambeyntii mudan wasiir
fariintayda ana munaasabadan ka faaidaysanaya waa waa fariin nabadeed waxaan odhan lahaa ciddii maanta wax sheeganaysa waxaa looga baahan yahay fagaarahaas nabadda inay ka muuqato dadaalkeedu halkaa uu ka muuqdo waxaan kaloo odhan lahaa halkaasun bay ka muuqanaysaa cidda waxtar kale cidda meesha lugooyada unu joogta iyo cidda fadhi fadhi kudirirka ah ee shingiyuu ka go-an yahay silsiladu ka go-an tahay sida kaarihe qoorta un dhaqdhaqaajinaysa halkaasaa laga garanaya dadkaana markhaati furi doona walahi anu waxaan saban lahaa dawladda puntland oo dee la garan karada awoodeeda iyo intay curdin tahay muddooyinkii hadda ay shaqeynaysay dadaal weyn bay dalka ka geyshatay waxaan leeyahay dadaal badan oo kale oo ay geysan lahaydna dad deegaanka u dhashay oo ama lagu bartay aflagaado ama lagu bartay waxaa jira marka raggu islaynayo mid aan isagu dagaalka gelin laakiin ragga lugaha qabta qaar baa jira luga qabashadaas oo kale dadaaladan horumarka lugta un qabanaya oo fadhi ku diriro meelaha ka hadlaya marka waxaan lahay war bulshadina soo raaca ummadda reer puntland iyo ummadda reer somaliland waxaan ugu baaqi lahaa war bal wixii maanta dhacay waaba dhaceen oo qadar baa hayday intaa yaan la dhaafinin baan odhan lahaa
kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee puntland injineer maxamed faarax aadan wareysi khaas siinayay shabakada wararka ee dadka wasiir aad ba mahadsan tahay adiga waa